howlgallo dhinaca amniga ah ayaa ka socday magaalada muqdisho maalintii saddexaad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta khudbad ka horjeediya baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay shirqoollo fashiliyeen waxaa kaloo madaxweynuhu uu khudbadaasi uu kaga hadlay shirka london iyo wadahadallada dhowaan ay yeesheen dowladdiisa iyo somalilan seenab abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay muqdisho ammaanka ayaa si weyn loo xoojiyey iyadoo wadooyinka magaalada muqdishona ay xiran yihiin maalintii saddexaad taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka reer muqdisho waxaana madaxweyne xasan sheekh oo soo hadal qaaday arrintan uu sheegay inay garowsan yihiin cabashada shacabka hase ahaatee ay xaqiijinayaan ammaanka magaalada islamarkaana ay ciidamada dowladdu ay ka hortageen falal iyo weeraro qorshaysan oo ay al-shabaab ka fulin lahaayeen magaalada dowladda iyo hay-adaha amnigu xogta ay heleen dhibaatada laga hortegay oo la joojiyey ayaa aad iyo aad uga culays badan ugana xanuun badnaan lahayd haddii ay dhici lahayd midda maanta dadku ay ka cabaneen waxaa la fashiliyey abaabullo waaweyn oo dad badan iyo dhiig badan oo soomaaliyeed in lagu daadiyo la doonayay loona qorsheeyey kuwo kalena weli way rahman yihiin waana lagu daba jiraa madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale soo hadal qaaday booqashadii uu dhowaan ku tagay magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland inkastoo uu sheegay inay muhiim u tahay puntland hirgelinta federaalka haddana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maamuladii aas-aasmay ka hor ka hor dastuurka federaalka ay lagama maarmaan tahay in la waafajiyo sharciga xaaladii ay puntland ku samaysantay xaalad ka duwan ayaa dalkeenu maanta ku jiraa xaaladda maanta uu ku jiro iyo mandaydka xukuumadda aad baarlamaankeedii federaalka id aad tihiin idinku aniguna aan madaxweynaheedii ahay inaan xaaladaas xaqiijinno inuu sida uu qabo sharciga noo yaallo ee aan annagu ku dhisannahay sharciyaddana ka haysanno sida uu tilmaamaya in loo maro federaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale marnaba ka baaqsan inuu ka hadlo shirka maamul samaynta gobolada jubbooyinka waxaana uu sheegay in mar kasta ay dowladdu ogashahay in ay dhismaan maamullo waafaqsan shuruucda federaalka islamarkaana ku yimaada rabitaanka shacabka waxaan ka codsannay dadka ku shirsan kismaayo inay shirka socda uu noqdo mid dib u heshiisiin ah oo dhayo boogahaas iyo murugadaas xanuunka leh si loogu sii gogol xaaro wax la wada leeyahay oo raalli laga wada yahay in la helo oo la dhiso dibu heshiisiin iyo wadatashi inuu shirkaasi noqdo oo dadka deegaanka isu soo dhowayn kara islamarkaana la shaqeeya dowladda dan uma aha shacabka degmooyinka gobollada jubbooyinka deggan in si caadifi ah la isugu abaabulo oo laga hor yimaado dowladda iyo nidaamka dastuuriga ah ee dalka maanta ka jira oo aan hubno in ay dan u tahay haddii ka hor imaadka noocaasa ama maxaukaha iskhilaafka noocaasa u yimaado cidda ugu horraysay dan u tahay ay tahay al-shabaab oo awalba raadinaysay khilaaf inay abuurto fowdo iyo nidaam la-aanna dalka ku hayso dowladdu marna ma u suuragal ma aha inay aqbasho go'aan hal dhinac ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadda uu ka jeediyey baarlamaanka soomaaliya waxa uu kaga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa tanii markii uu xafiiska la wareegay muddo ku dhow sideed bilood waxaana uu sheegay in dowladda ee guulo wax ku ool ah ka gaartay siyaasadda dhanka dibadda inkastoo midda gudahana guulo wax ku ool ah uu xusay waxaana uu soo hadal qaaday wadahadallada dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan iyo heshiiskii ay dhowaan gaareen isaga oo xusay in wadahadalladan amaba heshiiska ay bilow u yihiin sidii loo soo celin lahaa amaba loo gaari lahaa dib u soo celinta midnimada soomaaliya iyada oo loo marayo sida uu hadalka u dhigay hanaan aan ahayn mid juujuub amaba qasab ku yimaada waxaan dhowaan wadahadal la galnay somalilan oo ay dowladda walaalaheen ah ee turkigu ay fududaysay wadahadalkaas waxaan isla garannay in aan iskaashanno oo aan bilowno waddo bilowgeeda hore oo ku dhammaanayo hadafka annagu haddii aan nahay dowladda federaalka aan leennahay oo ah midnimada dalka islamarkaana waxaan garowsannay in midnimada aan jajuub iyo qasab lagu soo keeni karin laguna hagaaji karin laakiin wadahadal iyo wadaxaajood iyo wadatashi iyo abuuris jawi kalsooni lagu wada dhisto dowlad midaysan oo dalku uu yeesho dalkana laga qaado shakiga midnamo la-aanta ah ee muddada dheer ka soo jiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gabagabadii ka hadlay shirka bishaan may ka furmaya magaalada london oo ay shir guddoomin doonaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha u k waxaana uu sheegay in shirkaasi uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo dowladda soomaaliya maadaama markii ugu horreysay ay kasoo dhex muuqanaysa dowladda soomaaliya fagaaraha caalamka iyo doorkii ay ku lahayd toddobada mey waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay ku faani karaan waa maalin ay soomaaliya shir caalami ah la guddoominayso dowladda ingiriiska shirka waxaa wadajir la guddoomiyaalka ah brime ministerka dowladda ingiriiska iyo madaxweynaha soomaaliya waa maalin ay caalamku wada arkayaan soomaaliya oo dib ugu soo laabatay beesha caalamka dhexdeeda micna loo aqoonsan yahayna kaleh isla markaana la shir guddoominaysa waddan ka mid ah wadammada caalamka ugu waaweyn xagga awoodda shirkan waa uu ka duwan yahay shirkii hore ee london lagu qabtay waayo shirkaas wuxuu ahaa mid u k ay qabatay oo ay soomaaliya u qabatay hase yeeshee shirkan waa mid u k aan ku heshiinay inaan isla meel islana meel dhignay sidii adduunku uu soomaaliya u kaalmayn lahaa saynab abuukar v o a muqdisho